maamul goboleedyada dalkan federaal ahna oo ku soo hogaaminay soomaali hadday rabto federaal inay ka tagto waa inay isu timaado go'aan ku gaarto nidaamka siyaasadeed oo rabto inay raacdo anigu waa ogtii waxaan ka imida maxkamada islaamiga maxkamadaha islaamiga ra'yigooda wuxuu ahaay federaal dalkan uma fiicin anaana ku hogaaminayo laakiin markii dowladdii cabdulaahi yuusuf raxmatullaahi calayhi wadahadalka aan la galnay waxaan ku heshiinay dhibaatada loo yareeyo federaalka inaan waawafaqno waa waafaqnay hal maalinna kama leexanin madaxweyne xasan sheekh waa ku mahadsay inuu suuro geliyey hirgelintii federaalka haddii dowladda dhexe iyo dowladaha federaalka ay wada shaqaynaynin ma sheegi kartaan habka lagu gaaraayo doorasho haddii xisbiyada iyo dowladda aysan wada shaqaynaynin ma sheegi kartaa sida lagu gaaraayo doorasho maya okay intaas wax ka duwan hadday jiraan ayana waxaan jecelnaha nagoo sheega dheeraa mayna doorasho suurtagal maaha sababkaan iyo sababkaanaa jira raalli aada inaan faamnaan rabnaa ku talagalno waxaan rabnaa marka inaan xoojinno wadahadalkii ka bilaawda garaye oo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe isugu yimaadeen madaxweyne cabdulaahi farmaajo uu ku ballan qaado inuu sii wari doono waxaan rabnaa dib in loo soo celiyo wadahadallada dib ay soo laabtaan annaguna waxaan diyaaru nahay inaan ka qayb qaadanno isu soo dhowayntooda iyo horu socodkooda maanta waxaan samayn karnaa taariikh waxaan samayn karnaa ummad masal noqota ummad tusaale loo soo qaato oo burbur iyo meesha ugu fiican gaari karta laakiin taasi waxay u baahan tahay inaan ku dhiiranno xalka inaan is-aqbalno inaan ka wada shaqayno danta qaranka dalkan qof kastoo soomaaliya waxaa ku filan inuu nabad yahay cadaaladna uu helaayo soo sidaas maaha taas waa wax la gaari karo cadaaladdarro loo ku soo guurannay ma rabno inaan dib ugu laabanno dowladda waxaan karankeeda ahayn maalinna kuma eedayn laakiin waxaan rabnaa waxa karankeeda ah inay la hadasho maamul goboleedyada ma karankeeda mase karankeeda maaha karankeeda wa waxay u baahan taha lama ah war aan walaabanna kaalaya marka meeshuna waa kulushahay waxaan u malaynahaa marxaladuna waxay dalbanee wax badan in la sheego sayla tahay maamaayada aada uma aqaano laakiin hal arrin ay ugu soo dhacayso aanan jecleen inay dhacdo nin reer baadiya waxaa ka dhumay rati amase waa niriga ma aqaano marka meelay ka laaxatay waa dabagalay waa dabagalay waa dabagalay wuxuu u tegay neefkii oo libaax dishay oo dhintay waa soo laabta wuxuu idhi inta markay ka leexaysay yacrabtow qarankan ani waxaan aaminsanaha maanta yaca uu baahanya shala annagoo joogno korkaana ku duway wakhtiyaa lagu baxshay dad badanoo qaaliyaha ku weyna mase waa beentay abaalmarintooda waxa waaye qarannimada inaan ilaalino see ku ilaalinayna waxaan ku ilaalinaynaa bilatii hiya axsan bilatii hiya axsan aayadihii aan raba inaa idiin sheego waxaa ka mid ah walaa tastawi alxasanatu walaa asayi'a idfac bilatii hiya axsan ani waxaan rabaa taas inaan mabda' ka dhiganno laakiin xaqa inaad sheegto waa ku khasbanta xaqa inaad sheegto waa ku khasbanta calaaqaadka arrimaha dibadda xaaladiisa waa aragteen maamul goboleedadii xaaladooda waa aragteen wadahadalladii mataqaanaa walaalaheenna reer somalilan meesha u gaaraan waa aragteen deriskii waa aragteen xaaladeeda inaan iska fiirsanno ilaa wax kasta iska dumaan suuragal maa dowladda waxaan la garab taaganahay
inaan la qabanno wax alla wixii karaankeenna iga raali aada arrin dhacday aan rabaa inaan idinkaga sheekeeyo oo ani iyo madaxweyne xasanna dhex marto waagii aan joognay garawe xoogaa madaxweynaha waxaa lagu xamo jiray inuu rabo inuu dowladda rido marka gaara uga baxa waxaa idhi warhadhe adiga waxaa leeyahay dowladda ridaysaa bal maxaa jira ii sheeg xudha xaashaa lilah waxba kama jiraan haye cabaaraan sheekaysanay gacantaan ka qabtay madaxweyne farmaajo ha u geeyey waa kana waxaa idhi madaxweyne ninkaan wixii lagu xamanayo been waaye labadaada sana inaad dhammaysato ogol yahay laakiin wuxuu rabaa konsenkiisa inaad dhegaysato wuxuu dhaa waa aqbalay waa ballameen laysma arkan ilaa hadda Ah, ma meeshaas ma dhaafi karo madaxweyne ninku waa saaxiibkay maadaama aad daasheen sheeko kale aad kaga sheekayna raalli ayga ahaadaana madaxda marka qofka soomaaliga la doorto jinniga ku dhaca jinni jinni runa waa ogaada jinnigaas waxaa la yidhaha anaa lay doortay muxuu rabaa dadka fadhiista aamusa laakiin muddo haddaad joogto waxaa arkaysaa in qofka ugu daciifsanaad maxaa yeele culays kasta abu ku saaran yahay marka waxaan rabnaa dowladda wakti fiicanaa soo maray wixii ay la ahayd waa soo sameeyeen laguma qanacsana soo saas maa waxaan rabnaa dadka in talada loo furo ay biiriyaan iyaguna ilaan qarankaana waa qarankeena taas xaggaasaa uga gudbaaya waxaa umalaynaa dowladda intaas waa ku filanta meel kalaan rabaa ina aado dad badan oo mucaarada oo gurbaan aan fiicnayn garaacayaa jira gurbaanka qabyaaladda waa qarandumis qarandumis niinis qabyaalad waxaan rabaa qabyaalad dambe inaana u laabanin halkaas ay ku joogsato qofku waa la dhaliili karaa wax mushkilaa ma leh laakiin eray qabiil loo fasiri karo waa inaan ka fogaano naga dhanaa isu baahan ahlaan nahay meeshaana ilaahayna dejiyey ummado aan shaqo isku lahaynaa wada nool inaan wada noolaan weyno annagoo intaan isku ah boqonnimo inagu tahay marka waxaan rabaa arrintaasna in xoog looga digtoonaado waxaan rabaa inaan uga gudbo qodob kale oo aan ka khatar yarayn social media social mediaha waa wasiilo fiican oo fikirka lagu gudbi karo laakiin si khaldan hadalii loo isticmaalo waa khatar ayadan dowladaha aan dhismin oo aan fadhiisanin oo hay-adahooda sharciga aysan fadhin dadka xuduud male waxay rabaan iska sheegayaan waxay rabaan ay soo gelinayaan ayadana waxaan rabaa dhallinyarada inay aad uga feejignaadaan waxyaabaha ay fidinayaan inaan aana positive mar walbo dhismaha dalkeenna ummaddeenna isu soo dhowaynteeda aan ka shaqayno waxaan rabaa inaan u gudbo dhowr qodob oo xisbigoo maskaxda ku haayo oo ay ugu warayso dalka wuxuu u baahan yahay dib u heshiisiin dhaba oo laysku cafiyo gacmaha laysku qabsada inay ka dhalato waxaan rabaa abiilkaas dowladda ugu horraysa ujeedinaa maamul goboleedyada axsaabta odayaasha dhaqanka haweenka culamaa udiinka arrintaas in laga shaqeeya soomaaliya meesha ay ka daawoobi weysay waa meeshaas waagii xornimada la qaatay anigu waxaan aaminsanahay haddii inta gogol loo dhigo soomaalida laba sana socota hadday rabto wadahadal la samay lahay oo laysu sheegi lahay waxa laga laga guuraayo iyo waxa loo guuraayo qarankeennu maanta saan ma ahaadeen ilaa hadda waa u baahannahay dibu heshiisiinadeedii hore waa fiicnaayeen laakiin waxay ahaayeen emergency waxaan rabnaa midaan emergency ahayn kuraas lagu qaybsanaynin laysku cafinaayo laysku calool xeeranaayo oo odayaasha jawaari oo kale ay noo hogaaminayaan in la sameeyaan u baahan waxaan u baahannahay sidaas oo kale dowladnimada aan rabno inaan ka wada hadalno mid wuxuu rabaa federaal mid wuxuu rabaa wax kale calooshana lagu hayaa in bannaanka lasoo dhigo madaxda aan ka mid ahay marka la doorto dee haddii la doorto waxay yidhaahdaan khalaas sheekadu waa dhammaatay warkayga maqla in mas-uuliyaadka la qoro maxaad xuquuq leedahay maxaa waajibaad leedahay madaxweynaha ka bilaab ra-iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka ku-xigeenadiisa maxkamaddii sare yacni waxaan la soconnaa aan ka aamusa taas maanta waxaan wajahayno waxaan waajahaynaa cadow gudaheena ku jiro oo annaga noo ego diin la qalloociyey nagu dilaaya haddaan annagii kala daarsannahay midda maalina gurigiisa uga imaanaya waxaan rabaa qodobka ugu dambeeya inaan aado waxaa lay sheegay in dalka abaara ka jiraan ilaahay subxaanahu wa tacaala horta waxaan weydiisanaynaa roob naxariis leh inuuna siiyo waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed meel ay joogaan inay gurmad bilaabaan markii dab dhinto kadib intii aan ordi lahayn aan hore u diyaar garowno maxaan ku idhaha ururada bulshada oo arrimahaas ku firfircoonayna doorkooda ha qaataano dowladda iyo siyaasiyiinta iyo maxaan ku idhaha maamul goboleedyaduna gacan ha ka geystaano si gaara waxaan rabaa inaan codsi ugu jeediyo dadka jooga dibadda ama mararka qaar la yidhaha diaasbaraha inay mataqaanaa ka qayb qaataan hawshaas inaan u gudmo gurmano dadka walaalaheenna cid wixii aanan ku filnayna inaan ka fikirno sidii eh, loo heli lahay aad iyo aad aa umahadsan tihiin sharaf ayuu taha maanta inaydan ka soo qayb galo xafladdan aad iyo aad aa umahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu